dagaalada horta sidoodaba mar walbaba waxay dhibaato ku yihiin shacabka dadka dagaalamaya badanaa wax kala gaaraa way yar yihiin mar walbaba hooyooyinka caruurta maatadii dadkaas ayay dhibaateynayaan mar walbana dhibka ugu badan shacabkuu gaaraa waaba sababtaan u leenahay dagaal magaalo dhexdeeda lagu dagaalama oo nina guri uu dhinaca kale ka taagan yahay dhinacaana kan kale uu taagan yahay da'dii wax ku jirayo shacabkooda xabadana ilaa ay shacabkan dhex marta mooyaane qofkaa kale ma gaarayso marka magaaladaas wax mar walba ku dagaalamo waa maleeshiyaad aan militarin ahayn aan boolis ahayn aan nabad sugid ahayn cid ay ka amar qaataan aan la aqoon marka hore fidnada ayaday kasoo bilaabato markay kasoo bilaabato cid walbaba marka meel bay dabada la gashaan markaasaa waxaa laleeyahy kan saas kan saas xisaab la xisaabtankii qofku wax dilaya ayaa yaraaday sidaas darteeday dagaaladan usoo nonoqonaya sidaas darteeda waxaan leenahay walaalaha dagaalamaya in badanaa soo dagaalanteen wax aad kala dheesteen ma laha ilaa aad shacab aada dhibaataysaan ama ay ku dhintaan dagaalada mooyaane waxaan si naxariis leh annaga idinka codsanayn miiska wadahadalka inaad imaataan nabadaan idinkugu baaqayna inaad qaadataan aada shacabkan aada u jirtaan gogol nabadeed ayaan dhigaynaa madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu ku baaqay gogol nabadeed in la dhigo walaalaha maaragtay meesha ku dagaalamaya inay xabadda joojiyaan anigana codkeyga waan ku diiriyey oo maaragtay in la joojiyo xabadda wax meeshaa ku dhimanayo waa shacab waa waa hoyooyinkiina waa maaragtay walaalihiini waa gabdhihiini waa caruurtiini waa ardaydiini waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo miiska wadahadalkana ha laisugu yimaado si loo xaliyo muddadan intaa la eg wixii idinka aad isku haysataan oo meeshaa yaala si loo xaliyo oo loo wadaado